waxaan rabaa marka hore maaragtay inaan u mahadceliyo oo u hambaliyeeyo mudanayaasha baarlamaanka iyo marwooyinka xildhibaanada sharafta leh ee uguna hambaliyeeyo sida ay diyaar ugu yihiin in ay codkooda ay ugu hiiliyaan ummadda soomaaliyeed una dhicin wax musuq maasuq ah loona gaaro soomaali aragti cusub leh oo lagu badbaadin kara soomaalinimada waxaan rajaynayaa marka hore waxaan maaragtay hambaliyadaas kadib ka codsanayaa horey nooga codsaday kalena dardaarmayaa xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka soomaaliyeed in ay codkooda iigu hiiliyaan si loo gaaro isbeddel aragti cusub leh isbeddel wanaag soo kordhiyo isbeddel lagu gaaro soomaalinimo iyo musuq maasuq la-aan garsoor iyo waxqabad muuqdo midda kale guddiga doorashooyinka ama qabanqaabada doorashooyinka sidii wanaagsanaa waa ugu hambalaynaya shaqada ay horey ugu soo wadeen waxaan ka codsanaynaa dhammaan musharaxiinta in si siman loogu adeego ayna maaragtay ilaaliyaan xuquuqda musharaxiinta si siman horeyna shaqo fiican ay u qabteen haddana maaragtay si wanaagsan ayaa maaragtay ugu hambalyaynaynaa insha allahu tacaala rajada aan qabo waa codka shacabka kalsoonida aan ku qabo shacabka soomaaliyeed min raas kambooni ilaa raas casayr waxay ku faraxsan yihiin soona dhoweynayaan isbeddelka ayagoo ku kalsoon kartidayda iyo aqoontayda iyo waxqabadkii horey la iiga bartay waxaan rajaynayaa golaha shacabka mudanayaasha iyo marwooyinka xildhibaanada sharafta leh in shacabka ay matalayaan qadarin doonaan ay isbeddelka u heelin doono isbeddel iyo duufaan iyo dabayl caafimaad leh ee soomaaliya ka bilaabatay waa rajaynayaa in isbeddelka cusub ee dowladda soomaaliya maalinta berita ah ay ka bilaaban doono doorashadeeda rajada aan qabo waa in aan maalinta berita ah xilligan oo kale aan kulanno aniga oo ah guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya